qaybaha dambe ee barnaamijkeena dhuuxa ayaan isla soo gaarnay deegaan hoostaga magaalada jowhar waxa uu kulan ugu soo dhammaaday beesha gaadjecel qaybta degta wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kulanka ayay beeshu ku caddaysay inay diyaar u tahay in deegaanadeeda ay ka difaacdo duulaanka xasan sheekh waxayna beesha fariin u dirtay xubnaha ku jira dowladda ee beesha ku abtirsada kusoo dhowaada bayaan laga soo jeediyey kulanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد هارو إنان هل كان كعديو بيانكي كسو بحي كولون وضتشي دحمري بيش قال جعل لبدا shabeello ayaa waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban dhowrkan qodob ee hoos ku xusan kow beeshu waxay ballan qaadaysaa difaaca u dhaqanka shareecada islaamka namber laba beeshu waxay caddaynaysaa inay mujaahidiinta bariga afrika ku garab taagan tahay naf iyo maal qodobka saddexaad waxaan ugu baaqaynaa murtadiinta ka dhalatay beesha inay ka tooba keenaan waxa ay ku jiraan number afar waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo ku lug leh abaabulka macawisleyda inay faraha kala baxaan number shan beeshu kama raalli noqon doonto sii joogista macawisleyda ee deegaanada beesha gaaljecel number lix beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay gaalada iyo gaaloraacyada toddoba beeshu waxay bogaadinaysaa jabkii ballaarnaay ee loo geystay gaalada iyo gaaloraacyada gaar ahaan etoobiyaanka jabkii gaadhay iyo fishilkii ku yimid xamladii xasan garguurte number sideed waxaan halkan tacsiyo ugu diraynaa dadkeennii ku waxyeeloobay duqaymada arxandarrada ah ee cadowga uu geystay dadkeenna wilaayaadka ku nool wabilaahi towfiiq ugu dambayntii kulanka waxaa ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaajecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoo bogaadiyey kulanka beesha ee labada wilaayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahan awalan uma hadcelinaynaa nimcooyinkiisa faraha badan lasi islaam naga dhigay nimcada oo maanta tan u joogan ay ka mid tahay oo allah tabaaraka watacaala diintiisa aan maaragtay u tashanayno ka tashanayno koruqaadideeda dadkeena taan ku gaarsiin lahayn maanta maaragtay maslaxadeena meesha ku jirto iyo ilaahigana garansiiyey ilaahay maanta maaragtay rahay tawxiid hoosteeda nagu nooleeya alxamdulilah rabbil caalamiin aan u mahadcelinaynaa suma waxaan u mahadcelinayaa beesha reer gaala jecel ee lawada wilaayo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe degta ee akhyaarteedii culimmadeedii iyo maaragtay dadkeedii waxgaradka ahaa googashaan qiimaha badan ka soo qayb galay ee ajiibay baaqeennii waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahay idiin barakeeyo ballantu waa diin insha allahu tacala waxaan ku ballannay waxaan is dhahnay insha allahu tacaala ilaahay hanagu garab galo ilahay hanoo fudeeyo kulankeenii waxaa ka soo baxay baaq baaqa asiga beesha soo saartay waa baaq maaragta loogu talagalay dhammaan muslimiinta inuu gaaro khaas ahaan beesha gaaro qof walba oo beesha ka tirsan waxaan leenahay mabda'eenna iyo hadafkeenna waa midkaa aan sheegnay oo ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa inaan ku dhaqanno oo aan difaacno oo ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa dadku u socdo ee u tahay inaan garab siino baaq aan idiin soo dirayna mar waliba iyo fariimaha aan idiin soo diraynana waa wax ay ku jirto dantiinna adduunyimiddiina aakhiro sababtoo ehelkiina ayaan nahay alla caza wajalla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum ahliikum naaran idinka ehelkeenna ayaa tihiin caqiidadaan ku kala tagnay waxaan leenahay marka qof walba murtada qof walba alla tabaaraka watacaala caasiyey ha yaraado ha weynaado xilmi dhibaan ha ahaado macaawisley ha ahaado askari ha ah title walbuu leeyahay alla tabaaraka watacala u toobadkeen dowladdan maanta aad daba taagan tahay ee mushaarka aad ka qaadanaysid haddii aan si kale u dhigno qabaliya iyo qowmiyadii meesha lagu qaybsay four point five waxa meesha kabeel ahaan aad ku joogteen waad dareemaysaan sharaf iyo cizana meesha kuma haysaan waxaan leenahay marka cid waliba oo shaqadaa u taagan ilaahay tabaaraka uga toobadkeen meesha waxaad ka tihiin iyo waxaa xibnaha meesha yeella waad garanaysaan sharafta iyo nabadgelyada ummadda muslimiinta ah ama intuu alla oomani waxuu ku jirta ilahi tabaaraka wa diintiisa in la qaato badbaadana meeshay ku jirtaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka alla caasiyey ee alladiidka ah ee ka dhashay beesha sidii waad beesha horey u tiriba waxaan ugu baaqaynaa in allah tabaaraka watacaala u toobad keenaan gaalnimada iyo riddada iyo fuxshiga iyo alla kafogaanshaha iyo ceebta iyo qamriga iyo maaragtay alladiidnimada ay ka yimaadaan ee allah tabaaraka watacala u toobad keenaana leenahay haddii aad toobada diidaan insha allahu tacaala dad kale idiinkuma simi doonee beesha insha allah taala waxay go-aan ku qaadatay cid waliba oo beesha ka tirsan oo sistamkaa joogto oo dhib beesha ku haysa inay shaqa ka qabato insha allahu tacaala waana la arki doonaa mar labaad iyo mar saddexaad dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa in cid waliba oo gaalowday oo allah tabaaraka wa tacaala diiday aan beri ka nahay beriyaan ka nahay waxaan isku hayn darsan ma lahan waxaan leenahay ilaahay tabaaraka cid walba oo la dagaashay anigana dagaal ayaan kula jirnaa ciddii og ciiddiin ogaa mayday u taallaa xaaladda maanta jirto ee kaliftay in kulamadan ay dhacaano waa la wada dareemaya waaqica oo dalka ku jira waayo qaas ahaan waxaa u baahan isdultaag marxaladda maanta labadaas shabeelle ay ku jiraan macawisley ayaa la sameeyey wax badanaa laysla soo maray dhib badan ay beesha u geysteen mar labaad ay soo aas aasmeen hoggaanka waxaa u qabtay daahir amiin jesow daahir markuu goobta soo gelayay wuxuu sheegtay falsafad kale iyo shaqo kale inuu qabanayo koonfur galbeed in la iska celinayo in system la qabanayo akhiiranna waxau dhahay dadkaa la xoreynaa bilaahi calaykum ummadda guud ee reerka ka dhalatay dalli dibad joogta waxaan leenahay deegaanka daahir uu xoreynaya waa kee waa su-aal u baahan ka jawaabid maanta maraaxiil badan oo beesha soo martay deegaanadeenna waa la garanayaa waa amni waa nabad waxaa ka jira waa allah tabaaraka diintiisa inay ka shaqayso wax nagala haysto maanta oo qabiil naga haystana ma jirto bal deegaanadeena meenta meeshii ugu shidneed ee beesha ku tashanaysay ee ukumaha u yeeleen ayuu daahir soo duldegay asigoo sheeganayo xorayn bilaahi calaykum dadka beesha u dhashay waxaan leenahay daahir inuu dadkeena shacabka ku laayo waanbati oo baca hoosteed ka sheegto mayaa dul xorayn ah madax gisi ragguu soo diray macawisayna in dadkeena ku laayaan ee suuqeenna burburyaan miyaa xorayn dal ah dilka nabadoonnada iyo dhaca bulshadeenna iyo abuuridda aana qabiil miyaa dal xorayn ah taa waa marag ma doonto waa su-aal jawaabteeda ay caddahay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad daahir wuxuu ku soo duulay ee u soo qalab qaatay ee loo soo diray waa inuu dadka ee ilaahay deegaankaa dejiyey ee amniga iyo nabadda ku haysto inuu amniga iyo nabadda ka qaado kabeel ahaan inuu isku diro ayuu meesha usoo fadhiistay maalintuu yimid galabteedii dadkii ganacsatada reer bireweyna ee u tagay wuxuu kula kacay xarig wuxuu kula kacay ee maaragtay garaacis madax furasho ayaa qaarkood looga soo daayay haddii marka iclaamka qof waliba wuxuu raba uu ka sheeganayo xaqiiqada meesha ka jirta dadka way wada dareemayaan waxaan leenahay marka bulshada nagu heebta ah meel walbay joogto ninka asiga ah wax badanne fariimahayna waa idiin soo gaareen maanta anaga go-aankeena iyo taladeenna way dhanta uma dulqaadan karno umana dulqaadan doono insha allah haduu ilahay mana dulqaadanayno in dalkeenna iyo deegaankeenna la isku ibtileeyo mashaqe iyo mexnina qoorta loo geliyo dadka soomaaliyeed ee walaalaha aan nahay ee diriska ane in naloo abuuro cadowtooyo u dulqaadan mayno daahiro haddaad meesha ka tegi weysid oo aad sii joogtid biidni illaahi alwaaxid alaxad markaan ku baarnay oo aan ku akhrinay waxaa caddaatay mabda aad u socotid iyo systemkaad u socotid waa garannay al-shabaabna ma rabtid birweyne meeshii ku taalla cidda degta iyo waxay tahay qof walba uu ka dharagsan yahay duminta indhaha beesha in lagu soo dayaan aragnaa sidaa darteed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu baaqaynaa inaad deegaanadaas isaga holeyshad ka tagtid haddii aad diidid nin kuu digi kuma dilin ayaan leenahay beesha akhyaarteedana waa wada hadalnay dadka wax magaradka ee caqliga laga xadaya waxaan leenahay waalid walibow ma rabno in dadkeenna maanta ay ku halaagsamaano waddo mugdi ah waddo maaragtay ilahay raalli uusan ka ahayn ma rabno inay ku baaba'aan waddo dadkoodii iyo deegaanadoodi lagu baabiyo inay ku baaba'aan ma rabno meeshaa waxaa ka jiray axwaasheedana waa la wada garanaya saacaddan laga bilaabo biidni illahi alwaxid ilaxad hawsheedii insha allahu tacala iyo qorshaheedii waa la kala qaatay fagaaraha ayaana laga arki doonaa insha allahu tacaala allahu akbar allahuma anzil kitaab ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الأحزاب إلهي وجبي إلهي وعدوك بابي إله إسلامك قرب سي إله إسلامك قرب سي إله إسلامك أنا حريص إله قربي قاشان أنق إله رحمين حريصي إلهي وأدار الرحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز يا جبار إله أسماء كوكبرينا صفات كادن كوكبرينا كرم كادي وين كادن كوكبرينا إله درتهن أكلني إله درتهن أكلني ilaahu diintaada ka tashigaadaan u kulani ilaahu waxaan ku tashanin ku kulani ilaahu kuu fuliya naga dhig ilaahu adaan ku baryiina casiisow jabbaaro ilaahu cadag waajibi ilaahu balaayo ku rid ilaahu masiibo ku rid waxay dalka la soo galeenoo maal iyo hanti iyo dabaabaade ilaahu haniim muslimiinta ugu dhig ilaahu muslimiinta haniim ugu dhig ilaahu baabi'e ilaahyow jibi ilaahu rucbi ku rid ilaahu xashiiq masuubi ku rid ilaahu balaayo ku rid اللهم عليك بهذه الدولة الكافرة التي يرأسها الطاغية اللهم عليك بهذه الدولة الكافرة التي يرأسها الطاغية إله دولة رددة أي كافرة أي كفر أي سوء أي سوء سميان إله بابي ilaahu baasi balaayo ku rid ilaahu rucbi ku rid ilaahu khilaaf ku rid ilaahu kuwa isqayaan oo is aamini waayo ilaahu ka yal waakhiru dacwaana alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu